wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland yaa xarunta wasaaradda kushiid dhigtay xarunta naasnuujinta hooyada taasoo fursad ku heli doonaan hooyooyinka ka howlgalow xarunta wasaaradda walibana xarunta naasnuujinta hooyadaasi rasmeenshi dhigay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland eliyaas cusmaan logotoor iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland saaciid jaamac qorashaale yaa aan ka horeyn ku hadlay shiidi kowka
hooyooyinka naasnuujinta shirarka markay qaybgalayaan meel ay caruurta iyagu ay ku naasnuujiyaan oo aanay dadka loo soo dhex fadhiisan iyagu si gaara ay fursad uga helaan oo si brivasi ah inay gooni maaragtay caruurtooda ku naasnuujiyaan marka waxaan rabnaa inay u noqoto inta ka dhiman intaa weeyaan marka waxaan rabnaa in dhagaxdhig wasaaradda laga dhigaya gudaha marka inaad noo dhagax dhigtid ayaan aada u jecellahay waana ku mahadsan tahay kusoo dhow dhanka kale tukumid ee bilaanta ka howlgalaasa wasaaradda caafimaadka iyo weyba madaxweyne ku-xigeenka oon ku mahadnaqday u qaybgalowga xarunta naasnuujinta hooyada ee wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka puntland wasiirada iyo dhammaan agaasimayaasha waxaan aada ugu faraxsannahay maanta inaan dhagax dhigayno meeshaan oo aanu muddo runtii naawilaynay runtii wasiir siciid iyo wasiirada kale iyo dhammaan nagala shaqeeyeen waa mahadsantihiin
helowka xaruntan yaa muhiimad gaareen leh bilaanta hooyooyinka ee ka howlgalow wasaaradda caafimaadka gaar ahaan xarunta wasaaradda